إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله intaa ka bacdi waxaanu insha allahu tacaala sida akhunaa farxaan uu tilmaamay ka hadli doonaa waxna ka oran doonaa ashraadu saacati suqraa calaamadaha saacadda qiyaamaha waxaynu kitaabka iyo sunnada ka faa'iidaysanay oo aynu ka helnay inay jiraan calaamado lagu garto inuu qiyaamuhu dhacayo inay saacadda qiyaamuhu dhacayso calaamado lagu garto ay culimmadu u kala saareen calaamadaha saacadda kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn marka insha allahu tacaala waxaanu wax ka oran doonaa qeyb ka mid ah calaamadaha lagu garto qiyaamuhu inuu dhacayo kuwooda yaryarka ah marka u horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay iqtarabat isaaca wuxuu alla subxaanahu wa tacaala tilmaamayaaba inay qiyaamihii u dhacay alla subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qiyaamihii saacaddiisii way dhacday alla subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay اqtarba للnaasi xisaabuhm wahm fii gaflati mucriduun wuxuu li alla subxaanaه wa tacaala dadka xisaabtoodii way soo dhowaatay xisaabtii la xisaabin lahaa oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu xisaabin lahaa oo camalkii ay adduunka kusoo sameynayeen la xisaabin lahaa oo la horkeeni lahaa way dhowaatay marka waxaa laga cabirayaa yani ficil tegay oo kale marka alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wahum fii gaflatin mucriduun dadkuna waxay ku dhex jiraan kaflad bay ku dhex jiraan waxay la socdaan ma jirto arrinkaas qiyaamaha iyo saacaddaasi soo dhowaatay in la xisaabiyo dadkii dadku waabay lowsan yihiin alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyay isagoo sii wada maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila stamacuuhu wahum yalcabuun laahiyatan quluubuhum wuxuu li alla subxaana wa tacaala dikri kasta u yimaada iyo khabar kastoo alla subxaana wa tacaala dadka xaggiisa uga yimaada iyo wax kastoo cusbo u yimaado alla xaggiisa uga yimaada dadku way dhegaysanayaan iyagoo iska cayaaraya qalbigooduna uu mashquul yahay marka waxaa laga cabirayaa in qiyaamihii uu soo dhowaaday dhicitaankiisiba alla subxana wa tacala noo sheegaya laakiin dadku inayama la socon dadku inay wax kale mashquul ku yihiin dadku inay adduunyo ku jiraan dadku inay laaween in qiyaamaha waktigiisiiba dhacay alla subxaanahu watacaala waxa uu aayad kale ku leeyahay fahal yanduruuna ila saaca ma way sugayaan ilaa saacaddii mooye qiyaamihii dhacayay an taatiyahum baktah inuu u yimaado si kale ugu yimaado wax kale miyay sugayaan ma wax kaley dhowrayaan oo je- yani sugayaan inuu ilaa qiyaamihii deg deg ugu yimaado si kale a mooye marka alla subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy faqad jaa ashraatuhaa waxaaba u yimi waxaa dhab ah inay u timi calaamadihii lagu garanayay qiyaamaha calaamadihii lagu garanayay qiyaamaha lagu garanayay way u timi waxaa dhaba inay u timi laakiin dadku ma garanayaan marka aayaadkaas aynu tilmaanay wuxuu ilaahi subxaanahu wa tacaala noo sheegayaa qiyaamihii dhicitaankiisii iyo habku u dhacayey iyo xilligu dhacayay calaamadii lagu garanaya inay muuqato laakiin dadku ayan ogeyn dadku ay mashquul ku yihiin wax kale xilliga ay dhacayso marka qiyaamuhu dhacayo laynoma sheegin ilaahi subxaanahu watacaala wuu qariyey isaga un baa garanaya xilliga uu dhacayo maalinta ay ku beegan tahay iyo saacadda uu dhacayo ilaahi subxaanahu watacaala baa garanaya nusuusta waxaynu ka faa'iidaysanaynaa oo ka dareemaynaa inuu qiyaamihii soo dhawaaday dhicitaankiisii waxaa kaloo xadiis ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo in maalin jimca uu dhacayo inay qiyaamuhu maalin jimco ah uu dhacayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay markaa quraxdu soo baxayso maalinta jimca ka hor cid waliba jinniga iyo insiga mooye cid kasta oo kale waxay ka cabsanayaan qiyaamii inuu soo dhaco inuu dhaco cabdullaahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu saxaabigaas waxaa la yihi markuu salaada subax tukado banaanka uma bixi jirin ilaahay quraxdu soo baxdo khaadimkiisu wuxuu ka ohan jiray banaanka ubax quraxdii ma soo baxday maalinta jimcaha ah banaanka ubax quraxdii ma soo baxday marka la yidhahdo waa soo baxday ayuu cabdillaahi bni mascuud banaanka usoo bixi jiray leanna nabiga calayhi salaatu wasalaam baa tilmaamay maalin jimcaha bay dhacaysaa qiyaamuhu dhacaya ee salaadaas xilligaa iyada ah ayuu dhacaya marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka alla subxaanahu watacaalaaba waxay noo faa'iideeyeen inay calaamado ka horeeyaan calaamadada lagu garto inay dhacayso qiyaamihii laakiin calaamadihii baa la kala qaybiyey oo qayb waxaa laga dhigay yacni suqraa la yidhaahdo ashraatu saacati suqraa calaamadaha dhicitaanka qiyaamaha kuwooda yaryarka ah oo qayb ka mida ay gudubtay saynu tilmaamayno qayb ka mida ayaa gudubtay nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwo uu tilmaamay inay qiyaamaha dhacayaan oo gudbay baa jira aynu soo dhaafnay qayb kalena way jirtaa oo ashraatu saacati kubraa la yidhaahdo yacni calaamadaha qiyaamaha kuwooda waaweyn oo insha allahu tacala isku dayi doona habeen dambe inaan ka hadalno taa iyada marka caawa waxaan ku gaabsanaynaa calaamadaha qiyaamaha kuwooda yaryarka ah marka u horeysa nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiis uu bukhaari warinayo fi saxiixihi can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaal cabdillahi bni cumar ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warinaya wuxuu leeyahay inamaa baqaa'ukum fi ma salafa qablakum min alumami maa bayna salaati alcasri ilaa guruubi shams waxau leeyay nabiga calayh isalaatu wasalaam joogitaanka aada joogeysaan adduunka aada joogeysaan markii loo fiiriyo ummadihii ka horeeyey loo fiiriyo joogitaanka aada joogeysaan adduunka waxa uu la mid yahay inta casarka iyo maqribka udhaxaysa adduunka marka laga soo qaado jiritaanka adduunka marka laga soo qaado maalinta dhammaanteed ilaa salaada subax iyo ilaa laga soo qaado maqribka mathalan inteedii badneed way tagtay inagu marka waxaynu joognaa oo ka mid nahay casarka iyo maqribka inta udhaxaysa casarka wixii ka horeeyey way soo tageen marka xadiiskaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa adduunka intiisii badnay inay tagtay maadaamuu leeyahy joogitaanka aada joogeysaan marka loo eego ummadihiini ka horeeyey waxay idinku la mid tihiin dad maalintii ka joogay inta casarka iyo maqribka udhaxaysa taas macnaheedu waxa weeye adduunka intiisii badnayd way tagtay adduunka intiisii badnayd way baxday nabiga calayhi salaatu wasalaam sida cutba ibnu ghaswan uu leeyahay wuxuu leeyahay khatabanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo khudbeeyey فxmd الlaha وأثنى عalayhi ilahay buu ammaanay ilahay buu mahadiyey yani istiftaaxii nabiga alayه الsalaatu wasalaam markuu rabo inuu khudbad akriyo istiftaax buu ka hormarin jiray kabacdi nabiga alayه الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ama bacd faina اdunya qad aadanat bisurmin addunyadii waxay iclaamisay addunyadii waxay ogeysiisay inay go-ayso waa xilligii nabiga alayه الsalaatu wasalaam oo yacni kun iyo afar boqol oo sano ay ka soo wareegtay baa nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay adduunyadii waxay sheegaysay oo noo cilaamisay inay go-ayso wa wallat wayna dhabar jeedisay marka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay walam yabqa minha ilaa sabaaba ka sabaabati linaa'i adduunyada wax kale kama harin ilaa hambada waxa loo yaqaano mooye sida hambada weelka ku harta oo kale ka sabaabat alinaa'i hambada weelka ku hartay oo kale marku qofku intuu cunto cuno cuntadii ka dhamaysto intaa yaroo ku hadha weelka intaas in la-eg baa adduunyadii ka hartay yacni nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka wadaa adduunyada inteedii badnay way dhammaatay marka weel qof cunto loo keeno way buuxdaa cuntadaasi laakiin markuu qofku cuntadii cuno cuntadii cuno maxaa ku haraya wax yar baa ku haraya intaa yaroo hartay wax lamidaba adduunkii ka hartay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey walam yabqa minha ilaa sabaaba ka sabaabat alinaa hambe oo kale baa ka hartay sida inta weelka ku harto o kale liyusaabuhaa saaxibuhaa liyusaaba si u asiibo u helo qofkii iska lahaa intaa uu dhamaysto marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay وإنkم انتقلوna minhا إلى daar laa zawaala laha idinku waxaad ka guuraysaan addunyadii waa ka tegaysaan waxaadna aadaysaan guri aan yani zuuritaan lahayn guri aan baaba-ayn baad u socotaan addunyada waa ka tegaysaan marka nabiga عalيه الsلaaةu وaسلام wuxuu yihi فاntaqilوu minha bخayri ma yxdurكم yani nabiga عalيه الsلaaةu وaسلام wuxuu ley khayr qaata adduunyadana aada joogtaan haddaad ka tegaysaan oo ka guuraysaan khayr kala guura wanaag kala guura marka nabiga calayh isalaatu wasalaam adduunyada waxa uu ku tilmaamay xadiiskaasu noo sheegaya inay adduunyadii ay dhammaatay qofkii ku tashanaya inuu adduunyo badan sii jirayso way dhammaatay nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa ka sugan qof waliba markuu dhinto qad qaamat qiyaamatuhu qofku markuu geeriyoodo qiyaamadiisi way dhacday inuu qiyaamo kale suga maaha cimrigiisi markuu qofku soo gaaro qiyaamadiisi way dhacday maca dalika baa nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya u leeyahay qofku markuu afarta soo gaaro ilaahay subxaanahu watacaala qofkaa cududaar uma hayo baa cududaar u hayaa ma jirto leanna waa lasoo cimri siiyey cimri uu cibaado kusoo sameeyo baa lasoo siiyey waxa soo dhawaata markaasna waxa weeye ajashiisi weeyaan oo nabiga calayh isalaatu wasalaam uu tilmaamaya ummadayda ajasheedu ama waktigeedu uu qofku noolanayaa haddii ilaahay gaarsiiyo waa inta udhaxaysa lixdan iyo toddobaatan lixdan sano toddobaatan sano inta udhaxaysa waa ummaddeedu cimrigeedu yahay intaasa loo badanya lama dhaafo intaa iyada ah marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy adduunyadan kala guura khayr kala guura addunyadu waa dhamaatay sidaa la socotaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ohan jiray maali walidunya aniga iyo adduunyo maxaa iska kaayan galay aniga iyo adduunyo maxaa iska kaayan galay nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ohan jiray haddii ay ku jirto yacni adduunyada wax koobiya oo kale khayra ama nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi haddii adduunyadan ay ku jirto janaaxa bacuuda min khayrin oo kamaa qaal garabka kaneecada wax la mid oo khayra hadday ku jirto adduunyadan ilaahay subxaanahu wa tacaala qof gaala waxba kama siiyeen marka adduunyadan khayr kuma jiro marka waxaa la tilmaamay oo aynu wax ka tilmaamaynaa in sha allahu tacaala qiyaamaha calaamadaha qiyaamaha midda u horeysa midda u horeysa waxaa ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam soo bixitaanka lasoo bixiyey oo lasoo saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa waxa weeye waa calaamadaha qiyaamadaha qiyaamaha tii ugu horeysa weeyaan in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray xadiisku nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahy bucitu ana wasaacatu ka haatayn wa yushiiru nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi aniga iyo saacadda qiyaamaha saasaa naloo soo wada saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ishaaray oo isu dhoweeye fartii labadiisa farood buu isu dhoweeyey inta labadaas farood kala horeeyaan baanu kala horeynaa intaa in la-eg baanu kala horeynaa anaa lay soo saaray qiyaamihii baa igu xiga waxba ma kala horeyna marka labadaa farood waxba ma kala horeeyaan marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay aniga iyo saacadda qiyaamaha dhicitaankeeda ka haatayni saas oo kale baanu nahay labadaa farood buu isu dhowey nabiga alayh isalaatu wasalaam taa macnaheedu waxa weeye inuu soo dhowaaday xilligii uu dhici lahaa qiyaamuhu waxaa nabiga alayh isalaatu wasalaam ka sugan saxaabadii nin ka mida nin ragga saxaabada ka mid ahaa oo maalin maalmaha ka mida safar galay oo ay doon la dhuntay ayaa wuxuu yidhi doontii markay la dhuntay oo kala baxday midha jasiiraddii dhammaanteedba waxaa ugu t xeeb yani baddii waxay ku tuurtay meel xeebah xeebtii markii ay uu tegay ayaa waxa u timi baa wuxuu yihi daabad aanan kala garanayn madaxeeda iyo gadaasheeda yani xayawaan nooc xayawaan ka mid ah oo madaxeeda iyo gadaasheedu aan la kala garanayn ayaa ii timi waa i kaxaysay waa i kaxaysay se ii waday bay waxay geysay nin meel ku xirxiran nin meel ku xirxiran bay ii geysay buu leeyahay saxaabigaasi siduu nabiga alayhi salaatu wasalaam kadan uga sheekayn doono ninkaa isagaha waa dajaal waxyaali u horey waxa oo la weydiiyey waxa uu weydiiyey ninka waxaa ka mid ahayd ma la soo saaray nabigii kasoo bixi lahaa jasiirat lcarab markaasu wuxuu ku tilmaamay wuxuu yihi waa la soo saaray wuu soo baxay waxa uu tilmaamay marka waxyaalihii u horeeyey oo caddaynaya inuu qiyaamihii soo dhawaad inu yahay marka saxaabigaas wuu soo noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxaa ku farxay dajaal oo meesha ku xirxiran ayaa ku farxay nabiga calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisa lianna soo bixitaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u suuraysay inuu qiyaamihii dhicitaankiisii uu soo dhowaaday xariga uu ku xiran yahayna laga furayo dajaal marka xadiiskaas isaga ayaan tilmaamay waa xadiis saxiixa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu tilmaanay inay tahay soo bixitaankiisu qiyaamaha saacadi saacaddiisi tii ugu horeysay isaga ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya xadiisu bukhaarin uu warinayo oo cawf ibni malik saxaabigaasu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayo uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ucdud sittan bayna yaday saaca toddoba waxyaalood tiri oo dhacaya qiyaamaha hortiisa toddoba waxyaalood lix waxyaalood tiri lixdaa waxyaalood oo dhacaya qiyaamaha hortiisa nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka wuxuu yihi mawtii geeridayda uma fatxu bayt almaqdis furitaanka la furayo bayt almaqdis labadaasuna waxay ka mid yihiin calaamadaha lagu garanayo inuu qiyaamuhu dhacayo nabigu wuxuu yihi lix waxyaalood baan kuu sheegayaa lixdaas haddii la arko inuu qiyaamihii uu dhacayo dhawaad yaanu soo dhawaad inuu dhacayo geeridayda buu yihi nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaynu soo tilmaanay soo saaridda nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo saaro nebi laga dhigay inay qiyaamaha calaamadihiisa ahayd calaamadda labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay geeridayda anigu haddii aan dhinto waa calaamad ka mida calaamadaha inuu qiyaamuhu dhacayo furashada bayt almaqdis la furanayana waxa weeyaan calaamad ka mida calaamadihii inuu qiyaamuhu dhacayo bayt almaqdisna waxaa la furtay fii cahdi cumar radia allahu tacaala canhu waa ti cumar xilligiisii la furtay oo cumar weliba intuu magaalada madiine ka tegay uu tegay bayt almaqdis uu gacantiisa masaajidka kusoo furay markaa nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay labadaasuna inay yihiin qiyaamaha calaamadihiisa anas ibni malik oo ka sheekeynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisi iyo geerinimadiisi markuu nabigu dhintay waxa uu anas ibni malik leeyahay lama kana ywm اladi dakla fiihi rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam almadina nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiine soo galay seen la socono ragga magaalada madiine jooga aws iyo khasraj loo yaqaanay qaba'ilkooda oo ansaarta loo yaqaano nabiga calayhi salaatu wasalaam u gargaaray waxay ahaayeen dadka kuwa isugu necab bay ahaayeen oo dagaallo ilaa afartan sano konton sano socday baa ka dhexeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam bixitaanka nabigu uu soo baxay oo magaalada madiine yimi ama ay kula heshiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam xilliguu magaalada maka joogay habeenkii laylatulcaqaba ay kula shirayeen raggii magaalada madiine ka tegay markaas ugu horreysay wanaag iyo khayr ay helaan markuu qur-aanku uu tilmaamayo wactasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat اllahi calaykum id kuntum acdaءa faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaar aayaadkaas markay soo degayeen yani labadaa reer oo magaalada madiine jooga nabiga calayhi salaatu wasalaamna magaalada madiine isagoo jooga ayaa dadkii magaalada jooga yuhuudda ahaa waxay sameeyeen inay isku diraan markay arkeen nabiga calayhi salaatu wasalaam dowladdan uu taagay iyo dadkii intaas oo sano dagaalami jiray uu mideeyey oo mid keliya noqday ayaa yuhuuddu waxay bilowday inay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa kala qaybiyaan marka maalin maalmaha ka mid ah labada qabaa'ilo oo loo yaqaano aws iyo khasraj oo magaalada madiine wada deganaa ayaa nin yahuudiya intuu u yimi wuxuu ka sheekeeyey yacni gabayo uu hore loo tiriyey oo dagaaladii dhici jira lagu tirinaayo oo midha labada qolo mid ka mida looga reeyey marka way isku xanaaqeen dhexooduu ka shaqeeyey gabayo wuxuu tiri midha qolo looga reeyey hore wixii buu soo tiriyey labadii qabiil baa isku xanaaqay waana xilligii nabiga calay isalaatu wasalaam uu magaalada dhexdeeda joogay waxaa la isu qaatay sifaa la isu qaatay magaalada dhinaca looga baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo soo sheegay oo loo yimi marka waati nabiga alayh isalaatu wasalaam intuu tegey abidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum nabigu leeyahay war ma waxaad isugu yeeranaysaan yani jaahiliyada wixii la isugu yeeran jiray tolla iyo yaa reer hebela iyo tolla iyo yaa reer hebel anoo idin dhex jooga markaas aayaadkaani ilaahay subxana wa taala umana sheeganaya waactasimuu bixabli illahi jamiican ilahay xarigiisa qabsada walaa tafaraquu ha kala teginna wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaءa faallafa bayna quluubikum waxaad xusuusataan nimcada alla subxaanahu wa tacala idii galay id kuntum acdaaan markaad cadow ahaydeen cadow isu ahaydeen faallafa bayna quluubikum oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiina isu soo ururiyey nimcada alla subxaanahu wa tacala idii galay maydin xunuusanen faasbaxtum binicmatihi ikhwaana oo ilaahay subxaanahu wa tacala nicmadiisa awaala ku noqoteen wkuntum calى shafaa xufrati min annaari faanqadaku minha waxaad ahaydeen shafaa xufrati min annaar waxaa la yihahdaa god naara qarkiis baa taagnaydeen ilahay subxaanahu wa tacala idin badbaadiye marka dadkaasa loogu mana sheegtay marka waxa uu leeyahay anas ibn malik isagoo ka warramaya nebigu xilliguu magaalada soo galay magaalada made nebigu yimi iyo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday habeenku geeriyooday isbedelka udhexeeya isagoo ka warramaya anas ibn malik bu wuxuu leeyahay lama kana alyawm aladi dakala fiihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenku maalintu uu soo galay almadiinata magaalada madiina adaaa fiiha kula shayin waxa ifay oo nuur ka baxay wax walba magaaladu waa ifeen magaaladii baa ilahi subxaanahu watala nuur ka saaray nuur baa ka soo baxay ila khayr baa u yimi intaasoo sana aan la arag falama kana ywm ladi maata fiihi adlama minha kula shayin maalintii nabiga calayhi salaatu wasalaam geeriyoodana oo magaalada madiina uu ku geeriyoodana adlama minha kula shayin wax kasta oo magaalada jooga way madoobaadeen mugdi bay noqdeen nabiga habeenku soo galay magaaladu waa iftay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday oo naftu ka baxdana magaaladii waa mugdiyowday wuxuu leeyahay anas ibn malik wama nafadna can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam alaydiya nabiga calayhi salaatu wasalaam yani markaan aasnay gacmihiyga boorkii iskama aana jafin oo saa ma aanan odhan wa inaa lafii dafnihi xataa ankarnaa quluubana annaguna aan joogno meeshii nabiga lagu duugaayo baan joognaa isla markiiba qalbigaygii baan ka dareenay qalbigaygii baan ankirnay inuu isbedel weyn dhacay inuu isbedel weyn dhacay oo wax weyn isbedeleen ayaanu dareynay bu leya anas ibn malik radi allahu tacala canhu marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay soo bixitaankiis lasoo bixinaayo iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhimashadiisuba labaduna inay yihiin calaamadaha saacadda qiyaamaha waana waxa weeyaan sida culimadu tilmaamayaan waa saaca calaamadaha lagu garto micnaha saacadaha kuwooda yararkaa weeyaan waxaa ka mid a walaalayaal saacadaha qiyaamaha waxaa ka mid ah lagu yaqaano inay dhacayso an yuksira almaalu fi aydiya annaas in uu maalku bato dadka gacmahooda dadku inay xoolo badan helaan waxa u leeyahay xadiis bukhaari warinaya fi saxiixihi can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal aba hurayra nabiga alayh الsalaatu wasalam wuxuu ka warinaya leeyahay laa taquumu الsaacatu xataa yukfiru fiihi fiikum اlmaal qiyaamuhu dhici maayo ilaa maalka dhexdiina uu bato qiyaamuhu ma dhacayo ilaa maalka dhexdiina uu bato oo qof walba ilaahi subxaana wa tacala maal siiyo waxaa dhacday nabiga alayh isalaatu wasalaam xilligiisi isagoo magaalada madino jooga ayaa maalin maalmaha ka mida abu cud- abu cubayda radia allahu tacaala canhu ayaa waxaa loo diray baxrayn baa loo diray baxrayn inuu kasoo qaado jizye kasoo ururiyo jizyada waxaa loo yaqaan waxa weeyaan dadka gaalada ku hoosnoo muslimiinta waxa laga qaado waa waxa inaga dabana ka qaado tagsiga loo yaqaano waa laga soo ururiyay markuu magaalada soo galay baa dadkii saxaabada waxay maqleen inuu abu cubayda soo galay oo alaab la yimi maal badan wado xoolo badan wado marka salaadii subax markii masaajidka la yimi masaajidki waa soo buxsamay nin waliba oo magaaladii joogay oo aan salaad subax ku tukan jirin xataa masaajidkii soo bixiyey soo buuxiyey markii salaada laga baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lasoo agmaray si loo arko micnaha nabigu u arkaan yani nabigu su u arko dadka asiga ah dadka yani maalka iyo waxaas rabe weeyaan nabiga soo hormamaraya si nabigu u arko o hebel waa joogaa loo yihahdo maalka wax looga siiyo marka nabiga alayh salaatu wasalam markuu arkay waxay samaynayaan ayuu wuxuu yihi adunukum samictum ana aba cubayda jaa bishayin min albaxrayn waxaan u malaynayaa inaad maqasheen inuu abu cubayda u alaab ka keenay madina yani baxrayn u ka keenay lacag iyo maal inuu wado markaas ila ajal ya rasuul allahi rasuulka ilaahi ha waanu maqalnay marka nabiga alayh salaatu wasalam intay bishaaraysta biyey wallahi malfaqru malfaqru akhshaa calaykum wallahi baan ku dhaartay fakri idinka baqi maayo buyi adduunyadaana waa laydin fidinayaa adduunyadaana waa laydin fidinayaa sidii loogu fidiyey ummadihiini ka horreeyey waana laynaku fidnaynayaa maalka sidii loogu fidneeyey ummadihiini ka horreeyey marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalku inuu badan doono dhexdeenna dadka muslimiinta ahi maalku inuu badan doono maantana waa la og yahay waxa u lacag badan adduunka dadka muslimiinta weeyaan majaladan akrinayna maalin waxaan ku qornay dhowr sano ka horan akrina journal waxaan ku qornaa waddankan sacuudiga loo yaqaano canshuurta uu ka uu ka qaado shidaalka ka soo baxa waddankiisa haddii dadka muslimiinta loo qaybiyo caalamka dama jooga lama arkeen qof muslim oo faqiirah yacni zakada waxyaa laga qaama zaka hadday ka bixiyaan shidaalkan ay gadayaan iyo shidaalkan usoo baxaya zakadaasi qof kastoo muslima oo calaa wajhi lardi ku jooga adduunka da way gaari lahayd qof muslim oo fakriga lama arkeen laakiin waa laga bixinay waa laga bixinay marka ilahi subxana watala uu fidiyey maal buu siiyey u fidiyey marka nabigu wuxuu leeyahay saacadda qiyaamaha dhici mayso laa taquumu saaca saacadda qiyaamaha dhici mayso xataa yuksira fiikum lmaal ilaa maalku uu bato dhexdiina wa xataa yahuma raba almaali an yaqbalahu minhu sadaqa waxau leeyahay nabiga alayh isalaatu wasalaam uu hamiyo qofka maalka iskalahi inuu sadaqada helo qof ka aqbala wax sadaqada ka aqbala ba la waayaya nabigu waxau tilmaamay maalku intuu dhexdan ku badanayo siaynu tilmaami doono qofku wax sadaqada ka qaato waayo oo uu jeclaysto inuu qof u yimaado qof sadaqada ka qaata maanta dadka waxa gaaja meel walba kulaysay dad sadaqa loo ururinaya baa laga yaaba in la bixin laakiin waxaa dhici doonta xilli qofku sadaqada la wareego oo wax ka aqbala waayo marka nabiga alay sl wuxuu leeyahay wa yudcaa ilayhi rajul fayaqulu laa qof baa loogu yeeraya markaasuu wuxuu leeyahay anugu wax dana kama lihim sadaqadaada hayso oo loogu yeeraya lacag hebel baa kuu yeeraya kaana sadaqu ku siinayaaye markaasuu leeyahy maya anugu waxba uma baahan sadaqa waa lacag waan haystaa maal waa haystaa xilligaasaa dhacaya buu leeyay nabiga alayh isalaatu wasalaam taa hadday dhacdana waxa weeyaan waa ashraatu saaca sugra calaamadaha qiyaamaha tusaya inuu dhacayo weeyaan nabiga alayh isalaatu wasalam xadiis bu wuxuu ku leeyahay xadiis abu muusa uu warinaya ashcari radi allahu tacaala canhu nabiga alayh isalaatu wasalam wuxuu leeyahay laya'tiyanna ala cala annaasi zamaanun laya'tiyanna cala annaasi zamaanun waxaa imaan doona oo dhici doona xilli baa imaan doona dadka dushooda yatuufu arajulu uu ninku la wareego fiihi bisadaqa min addahabi ninku uu la wareego ama gabadhu ay la wareegto ama qof kasta la wareego sadaqa dahab oo kale waxa lamid ah uu gacanta ku hayo wareejinayo yaan siiya sadaqa la siiya u leeyahay marka nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay uma laa yajidu axada ya'kuduha uma laa yajidu axada ya'kuduha minhu kabacdi ma ma helayo qof ka qaata waxaa imaan doona xilli baa imaan doona qofka uu sadaqadiisa wareejiyo oo dahabka iyo wixii lamidka uu wareejinayoho xaafadaha iyo qof walba ku wareejinayo oo wax ka qaata uu waayo wax ka qaata uu waayo xilligaasaa imaan doona xilligaas da timaado waa calaamadaha lagu garta weeye inuu qiyaamihii dhacayo saacadaha qiyaamuhu dhacaya waxaa ka mid ah ashraadu saaca asuqraa waxaa ka mid a waxa weeye ummadaani inay ku dayatoo raacdo ummadaani inay ku dayatoo raacdo ummadihii naga horreeyey yahuudda iyo nasaarada khaasatan in lagu daydo dhaqankooda in la qaato in iyaga la isu ekeysiiyo in lagu daydo la raacdo in talada iyaga laga sugo waxaa maanta na haysta weeye caalam alislaami caalamka muslimiinta maanta waxaa ka taliya dad dad gaalaha baa ka talaysa yahuudda iyo nasaarada waxa ay yidhaahdaan baa ka soconaya meel walba marka nabiga alayhi isalaatu wasalaam ayaa tilmaamay wuxuu leeyahay laa taquumu saaca qiyaamuhu dhici maayo xataa ta'khuda ummatii ilaa ummadaydu ay qaadato biakhdi lquruuni qablaha shibran bishibrin nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay qiyaamuhu dhici maayo ilaa ummadaydu ay qaadatoo raacdo ummadihii ka horreeyey waxay qaateen taaka taako iyo tallaabo tallaabo u qaataan isu ekaysiiyaan dhaqankoodi qaataan iyaga wax walba ka sugaan ilahi subxaana wa tacaala inaga kitaab buu inoo soo dejiyey waa dastuur constitution allah subxaana wa tacala noosii gaara weeyaan caalamulislaami meel baa laysaga tiiriyey kitaabka qur-aanka meel baa laysaga tiiriyey waxaynu qaadanay oynu isticmaalaynaa niman meel fadhiistay gaala ahi waxay dejiyeen oo ay qoreen baa nooga fiicnaaday ilaahi subxaana wa tacaala qoraalkuna siiyey marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay qiyaamuhu dhici maayo ilaa ummadaydu ay qaadatoo raacdo dhaqanka gaalada taaka taako iyo tallaabo tallaabo ay u qaataan shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin taaka taako iyo dhodhodhodho bay uqaadanaya micnaha waxaa laga wadaa si kastay uqaadanayaan faqiila yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay o waxaa lagu yihi rasuulki ilaahay ow ka faris wa ruum ma dadka bershiyaanka iyo romaanka ka wadaa persiana waa dadkan mataqana waxay degnaan jireen iran iyo meesha ruushku degan yahay iyo dhulkaas dadka degan weye romaanku dadka yurubiyaanka weeyaan ma labadaasaa ka wadaa dadka markaa muuqday caalamka ka muuqda weye dadanka meelahan joogaan dhulkaasa ka yimaadeenba marka labadaasa ka wadaa dadka yurubta iyo miyaa ka wadaa fa qaala wa min annaasi ilaa ulaaika ma wax kalaan ka wadaa dadka ilaa kuwaas mooye riwaayad kale bukhaari uu ku siyaadinaya wuxuu leeyahay qulnaa yaa rasuula allahi alyahuudu wanasaara waxaanu ihi rasuulki ilaahay ow ma yahuudda iyo nasaaradaad ka wadaa qaala faman yaa kale buu nabigu yihi alayh isalatu wasalaam marka nabiga alayh isalatu wasalaam wuxuu yihi qiyaamuhu dhici mayo ilaa ummaddu ay raacdo oo daba gasho dadka gaalada ay daba gasho xadiis kale oo aan u tegi doono waxa uu leeyahay nabiga alayhi isalaatu wasalaam dadku gaalada dadka muslimiinta ahi qiyaamuhu ku dhici maayo ilaa ay gaalada raacaan oo wax kastoo ay sameeyeen ay sameeyaan haddii haddii laga helo gaalada dhexdeeda inuu nin hooyadii u tegey dadka muslimiintana waa laga helaya in lagu tago raacitaankay raacayaan halkaasaa la gaarsiiyey dhaqan kasta in lagu raaco innaga waa lana ka heladeer nin hooyadii guursaday soo maha nin hooyadiisi ku keenay xaaskaygu weye oo markuu hooyadiis keenaya waddankaan ku keenay xaaskaygu weye waa waxaa nabigu sheegay weyaan haddii ummadii hore ay sameeyeen nin hooyadiis u tegey ummaddeeda waa laga helaya ninku hadduu hooyadiis intuu kenya tegay soo nikaaxsaday waxaa la yidhahda kenya marka lasoo qaadayo waraaqda nikaaxa lasoo qaadayo laskama soo laskama soo qaado waraaq nikaaxa waa in maxkamad la tagaa weli baa jooga markhaantiyaal baa jooga waa laisku nikaaxaya kabacdi waxaa lagu siinaya waraaq baa lagu siinaya waxay u badan yihin su-aalaha hadda yimaada badanaaba culimada la weydiiyo nin baa haweeney inta ku qaba gabadhii baa baxaysa africa aadaysaa intaa lagu qabaa gabadhii africay tegaysaa kenyay tegaysaa walaalkay usu dacwoonaysa nin ahaan laabudda waa in maxkamadda la tagaa oo nikax la sameeya laba markhaati baa la sameynaya weli baa la sameynaya ninka qaadigaa wuu joogaa waa la isku nikaaxaya waraaq baa la siinaya hadhow baa lagu leeyahy saasaan sameeye ninkaygii maiga furan ya baa laleeyahy marka marka waxyaalaha runtii ummaddeena halaagay waxyaalaha noocaas oo kalea weeyaan nebiga alayh isalaatu wasalaam marka wuxuu ku tilmaamay ummadeenu inay raacayso dadka gaalada ah dhaqankooda la qaadanayo oo iyaga lagu dayanaayo oo wax walba iyaga laga sugaayo ilaa ilahi subxaanahu watacala dad u naxariista mooye waxaa ka mid ah qiyaamaha dhicitaankiisa calaamadaha lagu garto intishaaru اlamni inay fido amnigu inuu fido amni inuu fido oo nabad la wada helo wayn arki doonaa habeen dambe haddii wakti loo helo ee saacadaha qiyaamaha ku waaweyn arki ka hadli doono in mataqaanaa uu dagaal dhici doono dadka muslimiintaa inta u dambaysa ku harta iyo caalamka waxaa jooga dhammaantood oo nabiga alayh salatu wasalaam tilmaamay laakiin sida qaalibka ah calaamadaha yarar waxa lagu garta nabigu suu tilmaamay inay amnigu yani uu fido oo hal mar la wada helo nabad la wada helo way dhacday hataa dadka dadka muslimiinta xilligoodii bay dhacday nabiga alayh salatu wasalam xadisku wuxuu leeyahay xadiiskaas imaamu axmed uu warinayo imaamu haytami raximah llahu tacala uu leeyahay rijaal rijaal saxiixu leeyahay waxa u leeyay laa taquumu saaca qiyaamaha qiyaamuhu ma dhacayo xataa yasiira raakib bayna alciraaqi wa makka laa yakaafu ilaa dalaalu طariiq waxa u leey nabiga alayh isalaatu wasalaam qiyaamuhu dhici mayo ilaa qofka gaadiidka wataa oo isaga lugeeyo ciraaq iyo ilaa maka isaga lugeeyo uusan cidna ka baqin ilaa inuu waddada ka dhumo mooyaane waxa u weyn uu ka baqaya ay tahay inuu waddada ka dhumo laakiin s yani wax kale ka baqin amni uu fidayo oo meel walba amniga la gaarsiinayo nabiga alayh isalaatu wasalaam marka loo dacwooday isagoo fii dilli kacba jooga kacbada harka isagoo jooga baa nabiga saxaabada intii la dhibay u dacwoodeen oo ilaa ilahay waxaa noo weydiisaan maarata gargaar iyo maarata inuu ilahay subxana watacala naga saar ribtaan marka nabigu wuxuu yihi ilahay subxaana watacala diintan uu dhamaystirayaa ilaa haweeneyda la helo xilli ay qofka dumarka ay xadramuud waa yaman weye kasoo lugayso ilaa marka ay timaado oo ay waxba ka baqin inay xoolaheeda yeyga uga baqda mooye waraabaha uga baqda mooye yani amnigu uu fido waxaa la sheegaa xilligii cumar ibn cabdilcasiis raximah llahu tacaala in amnigu uu fiday nin caadila buu ahaa khilaafadii nabiga alayh isalaatu wasalaam uu soo ceshay qof waliba xaqiisii baa la siiyey qof waliba xaqiisii baa loo ogolaaday amnigii baa fiday ilaa la arkay xayawaankii xoolihii arigii iyo geelii iyo dhurwaa iyo waraabe isag daaqaya arigii oo meesha daaqaya iyo agtooda ari yani dhurwaa daaqaya ama waraabo daaqaya la arkay yani maraya aan waxba ka qaadan sida amnigu u fiday qof wal markii ilaahay subxaana watacala cadaaladiisa marka la dejiyo marka cadaalad dhulka lagu dejiyo cid waliba isu cadaalad samaysa maa xayawaanku way isu cadaalad sameeyaan laakiin markii cadaaladda laga qaado dadku way iscunayaan iska daa xayawaankii dadkii baa iscunaya marka xilligaa isaga ahi ayay dhacday bal nabiga alayh isalaatu wasalaam xadiis kale wuxuu leeyahay cadiy ibni xaatim uu nabigu la hadlayo wuxuu leeya ya cadiy cadiyow nin saxaabi ka mida weeyaan hal ra'ayta alxiira meesha xiira la yidhahdo ma aragtay dhulkan sham eryadaas qultu lam araha ma arag buu yidhi aan weligay ma arag waqad unbi'tu canha laakin waa layga warramay meesha xiira la yidhahdo weligay ma arag islaamku ma gaarin xilliga nabigu ka hadlayo laakin waa layga warramay qaala marka wuxu yhi nabiga alayhi isalaatu wasalaam fain taalat bika alxayaatu haddii ay noloshaadu ay gaarto waxaad arkaysaa haweenay gaadiid saaran oo ka soo raratay xiiro meesha la yidhaahdo oo ilaa timaado xataa tatuufa bilkacba ilaa ay kacbada ka timaado yani dawaafto laa takaafu ila allah ilaah mooye cid kale ka baqayn xiira waxaan u malanaya inay tahay dhulka sham bay ku taallaa marka waxaa arkaysaa buu yidhi haweenay gaadiidkatay soo qaadatay gaarigeeda soo kaxaysatay soo dhaqaajisay soo dhaqaajisay oo magaalada maka timi oo ku dawaaftay maka kacbadii ku dawaaftay oo xajkii gudatay waana cidna ka baqan ilahi subxana watacala mooye lama samayn kara maanta meel walba askari baa ku taagan ama meel walba dacad baa ku taagan markaasa waxaan ku idhi bu yidhi xaatim marka wuxuu yidhi niyadayda waxaan iska idhi buu yidhi qola la yidhahdo dayi baa la yidhahdaa qoladaasa dhulka int intay gasho goyn jirtay markaasa waxaan iska idhi bu dadkii qabiilka dayiga la ohan jiray oo goyn jiray wadooyinka maalintaa ma jooga miya maalintaas ma jooga miya marka wuxuu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi markaa walain taalat bika alxayaatu haddii ay noloshaadu dheeraato haddii ay noloshaadu dheeraato oo muddo sii noolaato latuftaxana kunuuza kisra waxaa la furanayaa khasnooyinka maalka ku jiro oo dahabka uu ku jiro oo yani burugta waaweyn ee leedahay kisra waa wadankii loo la oqon jiray persia wadanka la isku ohan jiray weyaan ama faris qultu marka waxaan ku idhi kisra ibn m ibnu hurmus ma ka hadlaysaa ma kisra ibnu hurmus baa ka hadlaysaa qaala nabiga alayh isalaatu wasalaam nacam buu yihi kisra ibnu hurmus baan ka hadlaya marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi markaas walain taalat bika alxayaatu haddii ay noloshaadu dheeraato a sii noolaato waxaad arkaysaa in ninku uu bixinayo mil-u kafihi min dahabin oo fidatin ninku inuu bixinayo gacantiisa oo buuxdo oo dahaba iyo qalin ah yatlubu man yaqbalahu minhu uu doonayo o u raadinayo qof ka aqbala falaa yajidu axada yaqbalahu minhu ma helayo qof ka aqbalaya marka xadiiskan waxa uu tilmaamayaa dhowr waxyaalood cadi ibni xaatim nebigu wuxuu ku leeyahay qiyaamuhu dhici maayo buu leeyahay ilaa aada aragto haweeney intay gaadidkeeda soo soo kaxaysatay intay shaam dhulkan hadda kaba soo shaamku waxaa la yidhahdaa dhulkan syriya iyo ay ku yaaleen intay kasoo kaxaysatay gaadiidkeeda magaalada maka timaado o aan cidna ka baqayn ilaha mooya intaaan ka baqayn yani amniguu fidayo wuxuu kao tilmaamay nabiga alayh isalaatu wasalaam in la furan doono meelaha waaweyn bunugta waaweyn oo anagoo maanta ku idhi weeyaan anagoo maanta ku idhi waxaa imaan doona xilli aynu inagu furan doono london bunugta ku yaalla maxaa suuraysan lahayd saxaabigaas marka wuxuu leeyahay wallahi baan ku dhaartay fara'aytu taciina tartaxilu min alxiirati xataa tatuufa bilkacba laa takaafu ila allah wallahi baan ku dhaartay waxaan arkay buu yidhi haweeney intay kasoo kaxaysatay gaari gaadiidkeedii ay fuulay xiiro kasoo kaxaysatay magaalada maka timi oo dawaaftay oo noqotay oo cidna ka baqayn wa kuntu waxaan ka mid ahabuyi fiman fataxa alkunuuza kisra anigaygana waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii kisra furtay bunuugteedii mesh dahabka maalkooda nabiga alayh isalaatu wasalaam yani mucjizaadkiisa kamid inuu sii tilmaamo suraaqat ibni malik barman ayuu ahaa uu maalin maalmaha kamid ah suraaqat ibni malik wuxuu kamid ahaa raggii saxaabada ahaa yani intaanu islaamin nabiga alayh isalaatu wasalaam soo raadiyey markii magaalada maka laga saaray nabiga oo nabiga maka kasoo baxay oo hijroonayey waxay ballan qaadeen boqol kun oo geela in la siiyo qofka nabiga soo qabta xayan wa mayitan nabiga qofka soo qabta boqol kun oo geela la siinaya suraaqa ibni malik uu soo ra nabigu soo dabagalay marka waxaa la tilmaamaya nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu waraaq u qoray mar oo ku yidhi waxaad heli doontaa adigu waxaad heli doontaa laba jinjimood uu qaadan jiray kisra yani ninkaas aynu tilmaamayno faris haystay laba jinjimood uu leeyahay baa heli doontaa lagu siin doonaa meel buu ku qortay muddo ka bacdi nabigii dhimay xilligii cumar radi allahu tacaala canhu oo meesha la furtay baa jinjibiil lasoo qaaday waa u yimi wuxuu yidhi jinjimada anigaa iska leh yaa ku siiyey nabiga alayhi isalaatu wasalaam ay ballan qaaday maalinta noocaasa noocaasa wuxuu yidhi halkaasa la furan doonaa kuwaasaana gashan doontaa fartaa laga saaray gacantu soo qaata marka marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu ka waramaa kasii warramayaa ilahay subxana watala wuxuu u muujiyey oo haybiyaadka waana inta alla subxaana watacala uga muujiyey laakiin haybka sidayna socono alla subxaana watacaala baa unba yaqaana marka wuxuu leeyahay anigaa kamid ahaa cadi ibni xaati wuxuu yh anigaa kamid ahaa raggii furtay bunuugtii iyo meeshii maalkooda uu kisra u olaa marka laga nabigu wuxuu isticmaala wuxuu isticmaala laa taquumu saaca qiyaamuhu dhici mayo ilaa arrinkaasi uu dhaco arrinkiina waa dhacay marka waxa weeye ashraadu saaca suqra weeyaan calaamadaha lagu garanayo inuu qiyaamuhu dhacayo sidoo kale qiyaamaha dhicitaankiisa nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu qiyaamuhu dhacayo calaamadaha lagu garto waxaa kamida buu yihi nabiga alayhi salaatu wasalaam turkiga wadanka turki la yidhaahdo la dagaalankii lala dagaalamay turkiga wadanka loo yaqaan la dagaalankii lala dagaalamay waxa uu leeyahy nabiga alayh isalaatu wasalam xadiisku leeyahay laa ta laa taquumu saaca qiyaamuhu dhici mayo xataa yuqaatila almuslimuuna aturk dadka muslimiintaa ilaa ay la diriraan turki la diriraan way dhacday soo maha waa ti qistantin magaalada maa maga mxuaha istanbul soo maha istanbul waxaa loo ohan jira marka kistandiin baa la ohan jiray waa tii kistandiin la furtay marka la tegey maantana masaajida u waaweyn waaga laga dhisay waxaan malnata madxaf inay yihiin museum in loo isticmaalo masaajid u waaweyn waaga la dhisay in mataqana hadda musim baa loo isticmaalaa oo waxyaa lagu keedkeediyo dadkaa taga tuuristayaasha taga oo mataqaanaa muslimiin badanna way leeyihin may taas waxaan umala inay ahayd taas sbain bay ahayd may had la bedelay marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxu yihi qiyaamuhu dhici maayo ilaa turki ladir loola diriro waqad qaatala lmuslimuuna turk nabiga alayh isalaatu wasalaam yaboha u maalintaas sheegay waana la diriray waana la qabsaday fii casri saxaaba baa la qabsaday xilliga nabiga alayh salatu wasalam ka bacdii xilligii saxaabadii baa la qabsaday waxaana markii la qabsanayay khilaafadii bani umaya markay jirtay bani umaya khilaafadeedii ayaa la qabsaday fi cahdi mucaawiya radi allahu taala canhu saxaabiga mucaawiya la yihahdo xilligiisii baa la qabsaday turki la qabsaday waxa uu leeyahy saxaabi kale cabdullahi ibni burayda wuxuu leeyay kuntu jaalisan cinda anabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga alayh isalaatu wasalaam baan la fadhiyey sami fasamicna anabiya sala allahu alayhi wasalam fasamicna anabiyu sala allahu alayhi wasalam yaquul waxaanu maqalnay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh ummadayda waxaa u imaan doona oo la diriri doona qolooyin baa la diriri doona oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay turki ku tilmaamay marka nabigu wuxuu sii raacshay iyaga ruuxa duulaan soo qaadi doonaan muslimiinta soo dhex geli doonaan oo ay islaami doonaan marka wuxuu leeyahy amaa waladii nafsii biyadihi layarbidanna khuyuulahum ilaa siwaari masaajid lmuslimiin fardahooda waxay ku xihan doonaan ilahay nafteyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee fardahooda waxay ku xihan doonaan masaajida muslimiintaay ku xihan doonaan adoo yidhi gawaaridooda waxay kusoo ba kusoo baarki garaysan doonaan masaajidka muslimiinta waana dhex galeen muslimiin bay noqdeen oo mataqaana nabiga alayh isalaatu wasalaam wacdigiisii yabaho isugu dhacay war waxaa sugan cabdillahi ibni camr ibni caas hadda kahor muxaadara intaan ka jeedin inaan ku darnay isagoo meel fadhiya nin taabiciya uu weydiiyey oo ku yidhi goormaa la furan doonaa ma waxaa la hor furan doonaa qistantin am roma yani wadanka gobolka meesha roma la yidhahdo tiraau degan yahay iyo qistandin oo istanbul ahayd labada ayaa la hor furan doonaa ba cabdullahi ibn camr ibn caas la weydiiyey waana waxa haybiyaada oo soo socda furan doona way cabdullahi ibn camr ibn caas kama warami karo laakiin nabigu ka warinaya intaa marka la weydiiyey wuu dhaqaaqabaadiyey sanduuq meesha u olaab waraaq kala soo baxay markaasuu wuxu yihi nabiga anagoo la fadhina baa nabiga la weydiiyey oo waxaanu ku nidhi ayu ayuhumaa tuftaxu awal awalan aqistantiniya am tur ama am roma ma waxaa la hor furan doonaa qistantiniya oo istanbul ah mise roma la hor furan doonaa yani fiiri hima caaliya qofka himada ku jirta dadka saxaabada u fiirsada magaalada madina ay joogaan markaa waa yar yihiin markaasi nabiga waxay ku leeyihin ma romaan hor furan doonaa qabsan doonaa oo muslimiin tegi doonaan mise istanbul baan tegi doonaa oo weliba markaas ay joogeen dadka yani meelaha u waaweyn oo loo xoog wen yaha weye marka nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi madinati hirql tuftaxu awl magaalada hirq la degan yahay ayaa la hur furan doonaa waa magaalada qistandin bu markaa hayst oo istanbul la yihahdo nabiga alay sla wuxu tilmaamay marka in istanbul la hor furan doono oo muslimiintu gaari doonaan istanbul marka meeqa goormaa la goormaa muslimiintu ay tageen muslimiintu goormay furteen masaafada isu jiraanna waa taqaaniin xilligay nabiga alay slam magaalada madina la joogay iyo istanbul intay isu jiraan imaam albani raximah llahu tacaala kitaabkiisa la yihahdo silsilata axaadiis saxiixa waxaan u malnay xadiiskan wuxuu ku keenayaa xadiiska saddexaad meelahaasu keenaya marka wuu tacqiibinaya wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintuu ereygaas yidhi oo uu tilmaamay in la hor furan doono istanbul muslimiintu hor furan doonaan iyo roma iyo istanbul inay muslimiintu hor furan doonaan yani istanbul waxaa kasoo wareegtay buu yihi sideed boqol oo sano sideed boqol oo sano kasoo wareegtay maalintii nebigu lahaa istanbul baa la hor furan doonaa iyo maalintii la qabsaday istanbul sideed boqol oo sanaa kasoo wareegtay laabudda buu leeyahay waxaa laga maarmaana in la fahmo inay dhici doonto wacdiga labaadoo nebigu yaboohay oo rome la tegi doono sayataxaqaq waa inay dhici doontaa laakiin maadaama taasu ay qaadatay sideed boqol oo sano tar waxadeeda laga yaabay intaan ila inay qaadato laakiin waa dhacaysaa waxa weye nabiga alayh isalaatu wasalaam iyaba uu sheega weyaan marka nabiga alayh isalaatu wasalaam waxaynu yihi wuxuu ku tilmaamay calaamadaha lagu garto inuu qiyaamuhu dhacayo in muslimiintii markaa joogtay iyo turka ay dirirayaan wayna dhacday dadka muslimiinta ahi iyo turkii wayna dirireen oo dagaal baa kala dhex maray kabacdina way islaameen oo waxay noqdeen dad muslimiin ay noqdeen ilaa yani tagyiir dame u yimi waxaa ka mid ah qiyaamaha dhicitaankiisa diyaacu lamaana waxaa ka mida buu leeya waxaa ka mid ah culamadu tilmaameen amaanada in la dayaco amaanada in la dayaco maxaa laga wadaa qof baa amaano loo dhiibanaya ama ha noqoto amaanadaani mid guud ha noqoto oo muslimiinta ka wada dhexaysa ama mid gaara ha noqoto oo qof gaara is kuu dhiibtay haddii amaanadii la dayaco waxaa ogaataa inuu qiyaamaha calaamadihiisii mid kamid dhacday nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qaala qaala rasul lah sal alay wasalam idaa dayicat alamaana haddii amaana la dayaco fantadir isaaca qiyaamaha dhicitaankiisa sug baa nabigu leeyahay amaanadii haddii la dayaco qiyaamaha dhicitaankiisi sug wuxuu laga wadaa qiyaamihii baa dhacaya qaala saxaabigan wuxuu yihi qiila nabiga waxaa lagu yihi kayfa idaacatuhaa see buu yahay dayacitaanka la dayacayo amaanada qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ida stunida almru ilaa gayri ahlihi ida stunida alamru ilaa gayri ahlihi arrinka iyo talada iyo madaxtinimada iyo manajmentiga waxaa loo yaqaano marka loo dhiibo cidaan ehel u hayn cidaan ehel u hayn waddan baa meel ka dhisan waxa madax u ah nimaan ehel u ahayn baa loo dhiibaya reer baa meel ku shiraya nimaan ehel u haynba talada u dhiibanaya marka taasu dhacdo ay saasu timaado waxaad ogaataa inuu qiyaamu dhacayo marka tusaale ka soo qaadano dadka noo taliya maanta waddankeeni reer waliba waxay samaysteen in u taliya reer waliba waxay u samaysteen in u taliya waxaa laga yaabaa inuusanba tukanba waxaa laga yaabaa inuusan ilaahayba aqoonba waxaa laga yaabaa inuusan ilaahay subxaana wa tacala waxba ku darsan waxaa laga yaabaa inuu ilaahay subxaana wa tacala diintiisa necab yahay waxaa laga yaabaa qofka isaga ahay maslaxad gaara inuu fiirsanayo dadkiisa reerkiisa keliya uu fiirsanayo laakiin maslaxadii muslimiinta u ilaaway sidaas hadday dhacdo walaalayaal waxaad ogaataan in qiyaamaha saacaddiisii calaamadii lagu garanayay ay dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ida stunida almru ilaa gayri ahlihi faاntadir isaaca talada iyo haddii loo dhiibo cidaan ehel hoyn marka loo dhiibo waxaad ogaataa inaa qiyaamihii u dhacay talada cidda loo dhiibayaa waa in kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam loo fiirshaa haddii aan loo fiirin maca salaama reerkaasi waa dumayaan nabiga calayh isalaatu wasalaam amaanada marka uu ka hadlayo xadiiska xudayfat ibni yamaan waxa uu leeyahay ina alamaanata turtafacu fi aakhiri zamani min alquluub amaanada waa laga siibaya oo laga saaraya dadka qalbigooda laga saaraya markii qiyaamuhu soo soo dhawaado fi aakhiri zamani min alquluub aakhiru zamaanka waxa loo yaqaan oo qiyaamuhu soo dhawaado markii qiyaamuhu soo dhawaado dadka qalbigooda amaanadii ba laga saaraya amaana lagu dhibtay lacag baa lagu dhibtay lacagta qofku sudan u isticmaalaya xoolaa lagu dhiibtay sidoo kale waddan baa madax lagaaga dhigtay sidoo kale organisation baa lagu dhiibtay sidoo kale marka waxaa fiican umadda ilahi subxaana wa tacaala markii meel tala qabanayso in kitaabka sunad loo fiirsho marka marka nabigu wuxuu leeyahay haddii loo loo leexiyo taladii iyo maamulkii haddii loo dhiibay cid aan u ahayn xaq u ahayn qiyaamihii sug weeyaan taana tusaale waxaa noogu filan waddankeeni waxaa ka dhacaya ayaa tusaale noogu filan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku leeyahay markuu ka hadlayo arrimahaas oo kale wuxuu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ya'ti cala annaasi zamaanun aw sanawaatun khadaacaatun waxaa imaan doona sanooyin xilliyo dhagartu ay badan tahay xadiiska si fiican loo fiiriyo xilliyo ay dhagabtu badan tahay ayaa dhici doona dhagabtuna waa la yaqaanaa khayaamada iyo wixii lamidkaa weeyaan marka wuxuu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayadka xadiiska riwaayad kale waxay leedahay bayna yaday saaca sunuuna khadaaca qiyaamaha markuu dhacayo horteeda waxaa imaan doona xilliyo dhagabtu ay aada u badan tahay yutahamu fiihim alamiin waxaa la tuhmayaa qofkii amiinka ahaabaa la tuhmayaa soo ma aragtid qofkii amiinka aha oo aaminka ahaa ayaa wax lagu tuhmayaa wa yu'tamanu fiiha fiiha almutaham qofkii la tuhmi jiray oo xumaanta lagu tuhmi jirayna oo khayaamada lagu tuhmi jirayna waa la aaminayaa isaga wax loo dhiibanaya marka nabiga alayh isalaatu wasalam xadis kale wuxuu ku leeyay yu'tamanu fiiha alkhaa'in riwaayadda kale waxay leedahay yu'tamanu fiiha alkhaa'in waxaa la aaminayaa qofka khaa'inka ahaa baa la aaminaya qofkii khaa'inka ahaa waxaa imaan doona saacadaha qiyaamaha horteeda qofka aaminkaha in la khiyaamo yani qofka khaa'inka ahaa in la aamino wa yukhawanu fiiha alamiin qofkii aaminka ahaana in la khaa'imo yani cagsi weeyaan halka hadday maanta nin culumo ah uu soo fadhiisto oo khayr badan ku naqaano iyo nin jiriyo naqa dadka inuu laayo xoolaha muslimiinta inuu dhaco dumarka muslimiinta inuu kufsado lagu yaqaano waxaynu aaminaynaa waxaynu aaminaynaa qofkii waxa wey khaa'inka aynu aaminaynaa marka nabiga alayh isalaatu wasalam wuxu le wa yu'tamanu fiihi alkhaa'in qiyaamaha hortiisa waxaa dhici doona xilli la aamini doono oo wax loo dhiiban doono oo laga damayn doono qofka khaa'inka ah qofkii khaa'inka waa laga damaynaya qofkii aaminkaana waxa weeye waa la khiyaamaya marka nabiga alay sl hadiska wuxuu riwaayad kale leeyahay wuxuu leeyahay wa yusadaqu fiiha alkaadib waxaa loo run sheegaya loo rumaynaya wax kasta uu yihahdo qofkii kaadibka aha qofkii kaadibka ahaa baa loo rumaynaya hebel hebel soo maaha iska day annaga ninkaas a dadka yaga way maxaa ka rabtaa wuxuu sheegay waa la yaqaana sax weye hadda adduunku baabi'iye maanta intaasoo muslimiin uu soo cunay idaacad buu ka hadla wixii waxaas waxaasaa jira waa runtis baa leeyahy runtis weye wa yusadaqu fiiha alkaadib qofkii been lowgahaa baa loo rumaynaya wa yukadabu fiiha asaadiq cagsigeeda wuxuu nabigu leeyahay qofkii run lowga ahaana oo runta lagu yaqaanina waa la beeninaya waxaa sheegaysa waxba kama jiraan bale wax kalaa ka dambeya wax kaloo wataa wax kalaa iska jira waaga dacwadan iyo diintan imaan jireen la bilaabay isdiidnimayadii ba waxaan garanayna anagoo dugsiya inta aadno oo nala hor istaago nala jeed dugsiyadaha aadinina sideetan iyo sagaalkii sideetan iyo sideedii iyo meeshaas maxaadara ka socta ha aadinina maxaa dhacay niman baa jooga oo shaabad baa dhabarka dabada kaga taalla yuhuud baa soo dirsatay oo maxaa la yihahda akhwaan baa la yihahda iska iska ilaash oo akhwaan iyo yuhuud maxaase galo xabad baba ka dhexaysa marka ummaddaa laga leexinaya ummaddaa laga leexinaya marka wuxuu ley nabiga alayh isalaatu wasalaam xilligaasaa dhici doonaho wuxuu nabiga ku darayaa marka wayantai wayantai wayantaqi wa yuntaqu fiiha ruwaybida wa yuntaqu fiiha ruway ruwaybida waxaa hadli doona ruwaybida waxa la yidhaahdo qiila ya rasuula allahi wama ruwaybida rasuulki ilaahayow ruwaybida maxaa la idaacadaha iyo meel walba waxaa ka hadli doona qofka ruwaybidada ah nabigu waa la wediyaa weye ba la yidhi assafahu waa maangaabka yantiqu fi amri lcaama wuxuu ka hadlayaa arrinta dadka guud ay leeyihiin buu ka hadlaya ha idaacad buu tegay haddaanu nahay soomaali waxaas iyo waxaas iyo waxaas baa maarata ubaahanaa leeyahay marka nabiga alayh isalaatu wasalam wuxuu leey qiyaamaha imaan doonaho ninkii beenlowga ahaa baa loo run sheegaya run run baa sheegtaa la yidhi ninkii khaa'inkaa baa la raacaya waxaad warka hadli doona oo meel walba ka hadli doona qofka ruwaybidada ah nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa la weydiiyey ruwaybida yaa weye nabigu wuxuu yihi assafaha waa maangaabka weye yantiqu fi amri lcaama wuxuuna ka hadlayaa arrintii guud buu ka hadlaya bulshada waxay leed bu ka hadlaya bilahi calaykum mayan dhicintaas way dhac dad maangaaba oo dadka maanta ummadda soomaalida ah laga yaabo yani mixwarkii iyo wixii mataqaana hawshii laga rabay muslimin ku socdaan ka leexinaya oo nin walba dan gaara wato laakiin markii lasoo istaago idaacad la yimaado waxaa laga hadlayaa dan guud baa laga hadlaya marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku daray ashraatu saaca buu ku daray inay qiyaamaha xilligaas wati dhacaya waana dhacday waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garto qiyaamu saaca inay dhacayso cilmiga kitaabka iyo sunnada oo yaraada cilmigiiba kor loo qaado waxau nabiga alayh isalaatu wasalaam leeyahay in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alcibaad walakin yaqbidu alcilma biqabdi lculamaa ilahay subxaana wa tacala cilmiga uma saaro uma bixiyo uma dhameeyo cilmiga hal mar uu siibaya lakin culimada dhamaanaysa culimadii baa dhamaanaysa marka nabiga alayhi salatu slam wuxu ley xataa ida lam yabqa caaliman ilaa ou nin caalima la waayaba nin diinta islaamka yaqaanan la waayo diinta islaamka waxa yaqaanan la waayo culimada dhamaatoo baabaado itakada annaasu ru'uusan juhaala dadkuna waxay samaysanayeen madaxa jaahilina nin baa wuxuu lahaa maalnawey isheegaya wuxuu yidhi idaacad ku taalla meeshaan baa waxaa laga wareystay nin isu sharxaayay gobol ka mid a gobollada soomaalida de cid gaara ka hadli maayo hadhow yaa lay qabsan gobollada soomaalida gobol ka mid nin baa isu sharxayay marka su-aal baa la weydiiyey idaacadda waxaa lagu yidhi gobolkaas aad isu sharaxaysid waxaa ku batay shilalkii baa ku batay baabuurtii baa dhamaanaysa dadka qaadka wada cunaba aada baabuurta u wado intaas qof baa dhibata maxaad ka bedeleysaa nin wadanka waddamaa muddo joogay bu ahaa waxaa soo saarayaa bu sharci odhanayaa bu yihi qofku haddii daroogadiisu daroogeysan yahay oo khamriga ilaa intaa intuu cabo qofku waxaan odhanayaa bu gaari ma wadi karo waxaan sameynaya bu waaa wadanka laga yaqaano qofka afka laga geliyo oo khamriga lagu ego qalabkaasaan qaadayaa bu yihi wadanka waxaa la qofka hadduu soo cabo khamri intaas la eg hadduu soo cabo gaari ma wadi karaa odhanaya bu ofers ninkaa isaga muxuu yahay khamriga u cabaya muu ka hadlo laga kama hadlayo ee wuxuu ka hadlaya qofka aba loo ogol yahay ba afkiisa la fiirinaya ma soo cabta ha ilaa inta haddaa cabti gaarawadin baa odhanayaa bu si shilku u yaraado dadkaasaana sugaaya inaan tala u dhiibano oo aynu hawl dhiibano oo aynu hormariyaan oo maarata ay midna gaarsiiyaan marka wuxuu ley nabiga alayh isalaatu wasalaam itakada annaasu ru'uusan juhaala dadku waxay samaysanayaan madax oo jaahiliinay samaysanayaan madax maanta jooga waa jaahiliin weyaan fasa'aluu oo fasu'iluu waa la weydiinaya cilmi baa la weydiinaya waxaas waxaas ka waran faftaw bigayri cilmin waxay jawaa ku jawaabayaan cilmi la-aan bay ku jawaabayaan fadalluu wa adalluu wayna dhumayaan dadkiina way dhuminayaan iyaguna way halaagsameen dadkiina way halaagsameen waxaa ka mid ah nabiga calayh isalaatu wasalaam islaamka calaamadaha islaamka oo sii yidhaahda nabiga alayh isalaatu wasalam xadiis bu wuxuu ku leeyahay laa taquumu saaca xataa laa yuqaalu fi lardi allah allah qiyaamuhu dhici maayo ilaa dhulka laga waayo waxa yidhahda allah allah yidhaahdo ilaa dhulka laga waayo waxa yidhahda allah allah maha qiyaamuhu dhici maayo islaamkii baa yaraanaya bal nabiga xadiis kale wuxuu ku leeyahay yudrasu lislaamu kama kamaa yadris washyi thawb xatى laa yudraa ma siyaamu walaa salaatu walaa nusuku walaa sadaqa islaamku uu dhammaanaya uu duugoobaya si marada u duugowdo ilaa aan la garan soonku waxa uu yahay salaadu waxay tahay xajku waxa uu yahay sadaqadu waxay tahay wuxuu leeyahy falaa yabqa fi lardi minhu aaya oo adduunkaba ayadi ku harinba wa tabqa awaa'ifu min annaasi adduunka marka qur-aankiiba haray dhammaanaya adduunka waxaa kusoo haray buu nabiga calayh isalaatu wasalaam leeyahay awaa'ifu min annaas kooxo dadka ka mid ah ashayku alkabiiru waalcajuus dad da- waaweyn oo waxay odhan yaquuluuna waxay leeyihiin atraknaa aabaa'ana waxaanu soo gaarnay aabbayaashannadii calaa haadihi alkalima yaquuluuna laa ilaaha ila allah fanaxnu naquluha wuxuu le nabiga calayh isalaatu wasalaam islaamku wuu duugoobayaa oo wuu duugoobayaa sida marada u duugoodo oo kale dhulkana waxaa ku haraya dad waaweyn un baa kusoo haraya dad waaweyn baa kusoo haraya oo oranaya aabbayaashay awayaashay waxaanu ka soo gaarnay inay odhan jireen laa ilaaha ila allah annaguna waa leenahay yacni soonkii garan maayaan salaadii garan maayaan acmaashii diinta islaam ku dhisnayd oo qofka waajibka ku ahayd oo mataqa xataa arkaanu islaamka ahayd ma garanayaan keliya waxay hayaan waxaanu soo gaarnay awayaashay waxay odhan jireen yani laa ilaha illa allah annaguna waa odhanaynaa haddii aynagu marka ayna istaba qaban dadkeena muslimiinta dhulkaan soo gaaray haddii ayna istaba qaban waxaa laga yaabaa hadda ilaahay subxaana wa tacala u naxariista mooye in arrinkaas nagu dhaco siddeetan iyo macna sagaashan iyo toddobadii baa maalin qabri tagnay qof lagu aasaya san diego meesha qabalaha muslimta lagu aasaya baan tagnay waxaan ugu tagnay marka muslimiinta magacyadooda magaca hore waa george georgia iyo michael iyo laakiin magaca lasna marka xuseen iyo maxamed iyo ah georgia xuseen baa qubratay georgia xuseen michael moxamed ibaa ku qoran yihiin waxaa la dadka dad waxaa la yidhaha lubnaaniyiintii iyo oo la keenay kun sagaal boqol iyo labaatankii ba la keenay madahaas si markaa dadkii diinta yaqaana way dhamaadeen dadka odayaasha way dhamaadeen dadkii mataqaana culimada way dhamaadeen dadka aqoonta way dhamaadeen dad yar baa isugu haray diinti baa laga tegay marka magacii baa la bedelay maca salaama innagana way imaanaysaa hadda gaaladu wadankan waxyaalahay noogu cagajugleeyaan ama noogu goodiyaan ba waxaa ka mid ah nin baa wuxuu ahaa maano tagsi baan soo qaadaninoo nin kamid dadkaan mataqaana liwaadkii waxaa la yimaada oo geygii waxaa loo yaqaano marka waxyaabas igala sheekaysta markaas waxaan ku anagu diinta waxaa ma ogola okay bi anagu ha oran saas buu yidhi adigu waa ognahay inaan diintaada ogolayn wiilkaaga waa ogolnahay diintiisu ma ogola laakiin generationka saddexaad oo imaan doona baa ogolaan diintooda ogolaan doontaa bu yidhi gaarigina waa ka tega bu yidhi soo ma aragtid u goojiye hadda waxyaalaha ay badanaa yidhahdaan gaaladu waxa weeyaan idinku waa iska tegaysaan waxaa la firsanaya carruurta yarar weeyaan carruurta yarar baa taarget ku yahay marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaa hari doona kooxaa hari doona oo dad waaweyn u badan oo oran doona yani laa ilaha illa allah baanu ka soo gaarnay aabbayaasheedii awayaasheedii saas awgeed baa anaguna leenahay buu leeyahay nabiga alayh isalaatu wasalaam waxa uu tilmaamay inay ka mid tahay qiyaamahu dhici doono in la samaysto itikaadu lqaynaat haweenka heesa in la samaysto kooxeblaayo hobalada waaberi hobalada kada wa kada in la samaysto meel heesa oo ay bataan haweenka heesaya nabiga alayh salatu wasala xadis wuxuu leeyahy layakunana fi hadihi اlumma khasfun waqadfun wamaskun wadalika ida sharibuu lkhumuur wاtakaduu lghaynaat wadarabuu bilmacaazir nabiga alayh sala slam wuxuu leeyahay ummadan dhexdooda waxa ahaan doona oo ahaan doona khasfun waqadfun wamaskun dad dhulka lala gediyo dad mataqaana wejigooda la bedelo kabacdi wuxuu yidhi arrinkaas wuxuu imaan doonaa wadalika arrinkaas wuxuu imaan doonaa idaa sharibuu lkhumuur khamriga marki la cabo khamriga la badsado waitakaduu lghaynaat haween heestana la samaysto heblaayo hebel way heestaa heblaayo hebel way heestaa maadhow meel idaacad t v aan t v aan barnaamij ku lahayn oo aan tagnay da waxaa u tan iyagoo duubaya haweene gabar heesaysa gabadhaas gabar yar bay ahayd markaasa waxaan ku idhi yahow gabadhaani gabar yar weyehe maxaasaa loogu hadlaynaya wax la hadla ma la waaye waxaa lagu yidhi gabadhaanu ma ahaan jirin gabar heesta ma ahaan jirin nin baa qabay afar carruur ku furay markii afar carruur ku furay xoogaa waa isla hadashay niman hobalada baa helay waxay ogaadeen inay cod qurux badan tahay bay ogaadeen codkeeda tijaabiyey mise cod qurux badan tahay hees baa loo dhiibay calaa cala heesti bay qaada waxaa la waa waray qoftaanu qof caadiya mabahaba riwaayadaha haddaynu samey lacag baa laga helayaa hal album baa loo sameeyey iyada keliya ah marka la arkayo codkeeda fiican yahay oo mataqaanaa ninkeedina wax u xumeeyey saas u heesta marka waxa way ummadaha saasa mataqana loo baalkeenaya marka nabiga alay sla wuxuu leeyahay watukidu loo samaysta buu yihi qaynaadka waxa loo yaqaano waa haweenka heesa weya wadarabuu bilmacaazif la garaaco muusiga waxa loo yaqaan muusigu mato markaasa waxa dhacaya buu leeyahay qiyaama xadiiskani xadiis saxiixa weeyaan sida ula warinaya ibn abi dunya wa saxahu albani waxaa imaan doona ummaduhu inay isugu keen yimaadaan waxaa kamid ah ashraadu saaca qiyaamaha xilligu dhacaya waxaa kamid ah xadiiskan waan boosina insha allah waxaa imaan doona in ummadaha la isugu yimaado oo nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay uu tilmaamaya in ummaduhu isugu keen imaanayaan oo sida saxanka bariska la isugu yimaado oo mar dhinac looga culayno ka cunayo waa di dhibka aynu geysano weeyaan waxaa kaloo nabiga alayh isalaatu wasalaam tilmaamaya reer bani israiil wax kastoo ay sameeyeen xadiiska tilmaamaya waa kan laya'tiyanna calaa ummati ma ummadana waa u imaan doonaa wixii reer bani israiil loo keenay xadwa nacla binnacli xata ida kaana minhum man ataa ummahu calaaniyatan kaana fi hadihi umma ilaa qofka maaragtay gaaladu ay raacan oo ku dayano ilaa nin hooyadii u tago ee dhacdo inagana ina ka dhacdo waxaa kaloo ka mid a nabiga alayh isalaatu wasalaam waxyaalu tilmaamay baabuurta aynu isticmaalno waxay ku yimaadeen xadiis baa wuxuu tilmaamayaa baabuurta aan isticmaalayno waxay ku yimaadeen xadiis baa caddaynaya inay tahay qurba qiyaami saaca baaburta an isticmaalayno wuxuu ley nabiga alay slatu wasalaam xadiiska isaga ah yani waxaan ka faidayna me qaabka ka hadlay nabigu sayakunu fi aakhiri ummati ummadayda gadaasheeda waxaa dhici doona rijaalun rag baa imaan doona yarkabuuna waxay fuulayaan calaa suruujin waa gadid weye ka ashbaahi rixaal yani gaadiid bay soo raaci doonaan gaadiidkaasoo u eg rixaalka yani gaadiidka ay fuulno oo kalaa dir fardaha iyo wax noocaas o kalaa dad baa imaan doona gaadiid noocaasa wata buu yidhi marka nabiga alay sl wuxuu yidhi yanziluuna calaa abwaabi almasaajid nabigu marka ma oran geed iyo farda ma oran gaadiidkayna haysano gaadiid lamid oo dad imaan doonaan marka wuxu ley nabiga alayh isalaatu wasalaam yanziluuna calaa abwaabi almasaajid waxay kaga degi doonaan albaabada masaajidka sida baarkinka o kale waxay kaga degi doonaan albaabada masaajidka intaa markuu nabigu sheegay buu yihi nisaauhum kaasiyaatun caariyaatun calaa ru'uusihim ka asnimat lbukti haweenkooda nimanka noocaas oo gaadiidkaas alla aqoon wata oo noocaasa oo culimmada hadda ay ku sheegaan gaariga marka nabigu ka hadlaye gawaarida nabigu ka hadlaye haweenkoodu ka- kaasiyaatun caariyaatun haweenkoodu waa kuwo dharna qaba qaawan dharna way qaban qaawan yihiin maxaa laga wadaa dharna way qaban waa qaawan yihiin mara la qabaa sida caadiga laakiin jirkoodaa muuqda daruuc la gasan jiraan garanaya calooshi gabadha muuqan jirtay marka banaanka hauso ba hadda waa la qaataa baa layihi calooshi gabadha way muuqataa diricna way qabtaa kaasiyaatun caariyaatun buu nabigu leeyahay haweenkaasi waa dharna waa qaban waa qaawan yihiin calaa ru'uusihina ka asnimatu lbukti madaxooda waxaa la moodaa sida mataqaanaa geela kuruskooda oo kale nooc geela ka mid ah marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay alcinuuhuna fa inahuna malcuunaatun naclada marka aragtaan lacnada ku dhaca dhaha fa inahu malcuunaatun dadka iyaga ahi naclad baa ku dhacaysa weeyaan marka wuxuu leeyahy nabiga alayh isalaatu wasalaam law kaana waraa'akum ummatun min umamam hadday idinka damayn lahayd idinka ummad ummado kale ka mid ah haddayna ka damayn lahayd lakhadamna nisaa'ukum haweenkiina u khidmayn lahaa jaariya u noqon lahayn gaaladoo kale hadday ummad idinka ka damaysa imaan lahayd haweenkiina u khidmayn lahaa oo u shaqayn lahaa saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay marka runtii waktigu waa yaryahay mawduucuna wuu ballaarnaa intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan ka hadlaya waxay ahayd axaadiistii ama mawduuc ku saabnaa ashraatu saaca suqra calaamadaha qiyaamaha kuwooda yararka ah insha allahu tacala habeen dambe waxaan wax ka taaban doonaa calaamadahaas qiyaamaha kuwooda waaweyn calaam- calaamadaha qiyaamaha kuwooda waaweyn intaas insha allah kusoo gabagabeynaya wallahu subxaanahu wa tacala aclaa wa aclam jazaakum allah khayr
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد